magaalada muqdisho waxaa ku soo xoogaysanaya lacagaha baadda ah ee ay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku hayaan dhallinyarada kaxaysa mootooyinka labalugaaleyda ah waxa ay tilmaameen in marba mashruuc ay soo dejinayaan taas oo ay lacago kaga qaadayaan dhallinyarada ayna u sii dheer tahay dhibaatooyin kale haddaba waa kuwan ayagoo ka cabanaya arrimahaasi dhibaatada kuway noogu hayaan waxaa waaye leysing horta leysing annaga ma goosan karno xasan sheekhow anugu daalaylen baan leysing iska dhaafee wax u dhow xataa annaga ma goosan karno ilaaha noola og koofiyaddan sheegoys waa waa la gashan karaa waxaa waaye rakhiis ha noolagu dhigo ee tobankoo toban shantoo doolar labaatankoo doolar ha noolagu dhigo koofiyaddii waxaa waaye khandaraas baa lagu qaata ma ogi afartan doolar afartii shan dooraa lagadooyaa leysing waxaa waaye boqol iyo shan doolar bil haddii shaqeeya hataa ma ka helayo lacagtaas feekoontaa intaa bil ku shaqeeyo ma ka helayo niyahow jikboontiyada markaa marayno toddoba doolar maxaa leeyahay mootadaa noolaga rabaa afar doolar saakib ilaa hadda haddaa shaqeeyo jikboonta haddii ay igu dhegaan ama sugidda ay igu dhegaan hal doolar ama laba doolarna adiigu khasabay igu tahay waayo haddii kale ma lagu fasaxayo waa ku shaqola'aanay leeyin faan dhibaataana haysato dhibaato zaa'id aana haysato weliba weliba waxaa nugu haysta nabad sugidda